weli halkaad naga socotaan oo laanta afka soomaaliga ee v o a iminkan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka dhowaan waxaa dagaallo ay ka dhaceen deegaano ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxaana ciidamo iska soo horjeeda oo ku labisnaa darayska ciidamada dowladda oo qaab beeleed u abaabulan ay ku hardamayeen gacan ku haynta deegaanada u dhexeeya nambar konton ilaa iyo magaalada xarunta wah gobolka ee marka dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay dagaalada kuna baaqday in si deg dega loo joojiyo waxaana ay bilowday dadaal lagu nabadaynayo dhinacyada dagaalamay dadaalkaasi waxaa hormuud ka ah guddi gaara oo ay dowladdu u xil saartay oo ay hogaaminayaan wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga colaadan oo salka ku haysa muran ku saabsan lahaanshaha dhulbeeleedyo ayaa waxay abuurtay cabsi laga qabo in mar kale soomaaliya ay ku soo xoogaystaan dagaalada ku salaysan qabiilka xilli dowladda ay hardan ugu jirto hirgelinta hanaanka federaalka iyo higsiga doorasho soomaaliya ka qabsoonta sannadka labada kun lix iyo tobanka haddaba muxuu salka ku hayaa dagaalkan sidee saxal looga gaari karaa arrimaha ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qaybgelaya xildhibaan saciid maxamed cali iyo xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgalaya nuur kaafi oo ka tirsan macadka daraasaadka difaaca iyo amniga ee jaamacadda carlinton ee dalka kanada kana faallooda arrimaha gobolka geeska afrika qadka taleefanka ee magaalada ottawa ee kanada ayuu ku jira kusoo dhowaada dhammaantiin barnaamijka waxaana ku horreynaya xildhibaan saciid maxamed cali dagaaladan shabeellaha hoose ka dhacaya ee soo noqnoqday maxay salka ku hayaan su-aasha haddii la isweydiiyo waxyaalo badan ayaa ka imaanaya dagaaladii hore waxay ahaan jireen waxaa laisku qabsan jiray maxaan ku dhaha ceelal dad ceelo wada cabayo dad oo maxaan ku dhahday cooska hayga daaqid dhankaan hayga daaqid dad wada reer guuraha ah aragtiisa yahay laakiin dagaalkani kaasi oo ka yara ged gedisan yahay oo dagaal marna siyaasad gelayo marna maxaan ku yidhaahday noqonayo mid dana dhaqaaleed ama isxukum iyo maamul intaba waa waa dagaal ku ku ku yimaado ayuu noqdaa wa waa gartay waa gartay waa kugu soo noqonayaa xildhibaan jawaahir axmed cilmi baan siinayaa adigu maxay kula tahay dagaalkan inuu salka ku hayo bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa waa idin salaamaya dadka day mar wada degaan oo maxay ahayen dhaqaalo iyo dhaqan iyo beer iyo wax walba ay iska dhexeeyaan waa isqabanayaan laakiin markay isqabtaan ama ayaka is afgarto oo hoos u xalista warkooda ama dadka ka koreeya oo ayaka ehelka u ahaa arrintooda xaliya marka waxaan is leeyahay dadkan ayakuna isna iska xalin dad ehel u ah oo maaragtay xalkooda jecel ma aanu jirin wixii hadda ka horreeyay wa wa waa gartay waan usoo noqon doonaa su-aalaha kale iyo arrimaha kale nuur kaafi oo qadka magaalada ottawa dalka canada ku jira ayaan siinayaa nuur kaafi dagaaladan sokeeye ama colaadahan ku salaysan kheyraadka way kusoo noqnoqdaan africa gaar ahaan soomaaliya marar badan bay kusoo noqnoqdeen oo beela ayaa la sheegaya inay mararka qaar ku dirirayaan dhul iyo ceelal iyo warabiyoodyo iyo beere sidoo kale waad mahadsan tahay walaalkai colaad iyo dhammaan xildhibaanada ku jira khadka waxaad moodaa marka iyo agaarkeeda gobolada hoose o dhani waxay ahaan goob straatiiji ku ah dhammaan qarannimada iyo deganaanshaha gobolka gaar ahaan markaad eegto sourceska xagga badda iyo xagga dhulka intaba waxaanad moodaa maanta adduunku khilaafaad ka socda o dhani dhammaantood waxay salka ku hayaan iyada oo la eegayo sidii loo heli lahaa resources meelahaas ama goobahaas istraatiijiga ah ee koonfurta soomaaliyana waxaad moodaa in ay muhiim ahaan lahayd dawladda soomaaliyeed inay garato waxa laga doonayo iyo waxa ay shacbiga soomaaliyeed rabaan marka waxaad moodaa nidaamka dawligii uu ka gaabiyey inay qorsheeyaan ama forecast gareeyaan in loo helo qorshe ku salaysan dhibaatooyinkan maanta already ka dhacay gobolka in loo si sameeyo qorshe deganaansho iyadoo la wacigelinayo shacbiga loona tababarayo dowladnimada iyo nabadaynta iyo iyo isku xidhnaanshaha bulshada si loo wada quuto ama loo wada helo muxuu ahaye resourcekaas maanta lasku haysto wa waa gartay aad baad umaadsantaa wuu kusoo noqonaya nuur xildhibaan saciid maxamed cali baan siinaya xildhibaane muddo dheer baa dagaaladan ka dhacaya gobolka shabeellaha hoose ay soo noqnoqonayeen mar walbana waxaa la raadinaya xal oo dowladihii soomaaliya soo maray soomaaliya ama ha noqoto dowlad kumeel gaarka ahayd ama dowladan federaalka intaba marar badan waxaa la isku dayay in la sameeyo xal loo helo waxyaabahan gobolka ka dhacaya marka markaad fiirisay dadaaladii lasoo waday oo dhan maxay ahayd sababtay u guuldareysteen oo xal loogu heli waayey in beelaha walaalaha ay dhulkaa wada dega ay beerihii wada tacbadaan dhulkii wada daaqaan oo ay nabad ku wada noolaadaan runtii horta waxaa nabadda badanaaba sida uu u sheegay ninka walaalkeena dibadda ka soo hadlayay barnaamijka haddii oo xagga maamul iyo dowlad iyo xukuumad iyo isxaqdhoor qofka haddiisan helaynin xaqiisa oo meel uu xaqiisa geysta haddiisan helaynin kolleysaba marka ugu dambeysa wuxuu gaarayaa meel uu maxaa ku haysan karin wixii xaq iyo xuquuqdiisa uu ku raysanayna hoostiisa qalbigiisa uu ka haysan karin inuu gacantiisa iyo noloshiisa uu ku ku raadsado maxaan ku rahdaa orod iyo maxaan ku raha hadal iyo marka dambena ay gaarayso dagaal marka waa run gaabin oo xagga maamul dowladeed iyo nidaam oo wax lagu kala qaybsado run waayo saddex iyo labaatankaa sano anaga waxaan ku dhex jirnay burbur burburkii ayaa waxaa jireen yaa maxaan ku raha beerihii iyo dhaqaalihii iyo noloshii iyo wixii oo dhan ayaa waxay noqdeen meel hadda maxaan ku rahda lakala qaybsanin ama dhexdal isla gelin ama deegaankii xataa dadkii deegaanka deganaa oo maxaan ku rahday aboriginiska ahaa wadanka dadka igu soo horreeyey waa laisoo kala horeeyey iga ka horreeyey oo wadanka iska lahaa ee meesha deganaa iyo dadka dagaal ka yimid oo labaatan iyo labadan sano ama daaraha ku yeeshay ama beeraha ku yeeshay ama nolosha oo fiican ku haystay inay maxaan ku rahda isxaq dooraan oo isxaq siiyaan ama xukuumad rasmi ahoo labada xaqoo dadka labada u kala garsooreysa ayaan weli meesha laga helin marka taasa ayaa maxaan kudhaha u noqonaysa salka ugu weyn oo aan wax kastaba laga heshiin karin waxaa heshiisaa la gaaraya laba beel hadday isdirayso heshiisaa la gaaraya qoraalaa la kala qoranaya qoraalkii iyo heshiiskii la gaaray in meel lagu dabaqo ama tadabur lagu sameeyo oo dadkii miwalba xaqiisii iyo xaqiiqiisii lakala siiyo ninkii meesha ku mudanaa ninkii meesha lagu diray ninkii meesha maxaan kudhahda hantidiisii laga dhacay ninkii maxaan ku dhahay wadadaasi maray marka dadka waxay u kala baxeen dad hantileey ah oo hantada beerahii iyo wixii samaystay islamarkaana deegaanka waa deganahay oo degan oo haddana markii deegaanka xaquuqdii kugu lahaa ilan muwaadinka meel kasta degi karta muwaadinkana xaqaa lagu leeyahay xaq oo qarameed iyo xaq deegaaneyaa lagu leeyahay xaqii deegaanka ahaa isagana inuu bixiyo oo maxaan ku dhahay wadadii isbitaalkii caafimaadkii ee bulshada kale ee ku nool meesha heli ina iyaguna gaar macnaha wuxoodii loo sameeyo oy helaan marka dadka waxaa kiciya mar kastaba waxaa waaye maxaan ku rahday xaquuq marka intaasa aniga maxaan ku rahday aan u aaneynayo inaan maxaan ku rahday wax allaala wixii go-aan lagu gaaray oon dhawaanayna marba dhan ka gadaayo wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay xildhibaan jawaahir baan siinaya xildhibaan waad umaqlaysaa dadka meeshaas degan dad oo walaal ah oo wax walba ah oo degaankaas wadagoon bay ahaayeen hadda ka horna maxay ahayd waayadan dambe intii ka horeysana dagaaladooda waxaan u malaynayaa dowla dowladeena dowla dowladaan hadda jirto dowladihii ka horreeyana kuma soo bixi jirin dad dagaalana ma aysan ahayn waxaa hadda dagaalkeeda dagaalka dadkaas kusoo celcelinayana waxaan u arkaya hadda walaalkiisa in sida uu hadlaayoo kale oo le dad baa degaankan deganaan jiro dad baa kusoo dildego dad baa qabsadoo dhaqaalihii ka qabsaday dadki aniga isagana aan nahay dadka dadkaasi ehelka u aho hadday hadda isqabsadeen inay kala qabtaan rabo marka siciidaa qonyaankoodii ah ama ah maxay aheede xildhibaankii ugu jiray baarlamaanka dowladana ku masalaya ah saas u hadlayo maxaa laga filayaa markasan waa dad walaala waa dad wada deganaa waa dad wada muxuu ahaa beeraley ahaa waa dadka lumaysatay isla ahaa waa dad muxuu ahaa dhereer wadaaga waa dad isdhalay sida ay u wada dhaqmahayeen ha u wada dhaqmaan barnaamijka siyaasadaysan oo aniga hadda uu walaalkii hadalkiisa ugu dambeeyana aan ka goynin aniga saasaan dhignaa wa wa waa gartay wa waa idinku soo noqonaya labadiinaba aad baad umahadsantihiin nuur kaafi baan siinaya nuur kaafi marka dal colaadu ka soo baxayo sida soomaaliya oo kale dabcan dadku waxay u hanqaltaagayaan horumar iyo dibudhis iyo tacabka beeraha iyo kalluumaysigoo loo dareero dad badan oo arrimahan ka faallooda waxay leeyihiin markii soomaaliya ay nabaddii kasoo bidhaantayba ganacsato fara badan iyo beeraley fara badan iyo dad fara badan oo hantilayaala ay dalkii ku noqdeen oo maalgashi ay bilaabeen oo beerihii ay qarashku lacagihii laga baxsanayay ay bateen dhulkii uu qaaliyoobay kalluumaysigii uu batay marka waxyaabaha oo dhan oo faa'iidooyinka imanaya ayaa dhibaatadooda wata oo dad kalaa u arkaya in ayagii wixii iyo hantidii laga boobayo oo dhibaato ay ku dhacayso mar haddii horumarkaa uu bilowday marka waxyaabaha noocan oo kale ah marka dagaalo dal uu dagaal ka ka baxayo oo soomaaliya oo kale waxyaaba dhaca ma yihiin oo dalalka dunida ka dhaca colaad waxa weeyaan waxaan run ahaantii horta hada jeer khatar kuwa shucuubta adduunka ee mataqana dagaalada sokeeya ay hada jeer ku dhacaan marka hada jeer khilaafkooda uu hooska uu galo khilaaf siyaasadeedkooda marku uu murgo uu hoosna ka galo mataqaanaa qabyaalad soomaaliya waxaad moodaa innaga dadka investmentka samaynaya ama soomaalida ama dadka gudaha joogaba kasokow in loo hanqaltaagayo laba arrimood wax soo saarka beeraha iyo wax soo saarka dhinaca energy-ga aad baad umahadsan tahay xildhibaan saciid baan siinayaa maxamed cali xildhibaane waxaa la leeyahay colaadan dadkan way wada degnaayeen degaanka shabeellada hoose dhibaatooyinkana haatan halka ay gaarsiisan yihiin inta badan ma gaari jirin warar baa tibaaxaya in gacan kale ay jirto oo kooxda al-shabaab oo kale ay isku dayeyso in gobolka inta iyada aanay gacanta ku haynin ay qalqal ka abuurto si meelaha awle ay kaga sugan tahay ay usii joogto joogto oo ay ka mashquuliso ciidamadii dowladda iyo ciidamadii amisom ee doonaya inay halkaas tagaan in ay dagaalada ku mashquuliso oo gudaha ay dagaal uga furto arrimaha maxaa ka jira aniga intaan egahay dagaalada meesha hadda ka socdo wax al-shabaab iyo nidaam al-shabaabeed kuma arag gobolka waa run oo dad badan ayaa wada degan hadda janaadee waa lagu sii kala badan yahay nin walbana khidmada iyo xaqa ay ku leeyahay ilaahay ha tusiyaan leena xaqa ayaan ka hadlaynaa ama wax kale kama hadleen oo xaqaan ka hadlaynaa dawladda waxay maraysaa koryeeley ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxay jiraan koryeeley ma aha maxaan tirahday meel ay lamber conton ama meelo gaar ah ama ceelyareedow ama maxaan tirahday marka inay hadda meeshaasi ay tahay meel shabaab forantiga hadda ama amisom ama ciidanka dawladda waa koryeeley duula korteeda ilaa meeshaas inaan hore ugu sii socono maahayne inaan diba usoo noqon oo haddana dagaaladaasi aan dhexda laga abuuro ma aha wax ay samayn karayaan ama ay horkici karaan maxaan ku yahday shabaabka ma aha wa waa gartay xildhibaan jawaahir waad waxaad tihiin xildhibaanadii dowladda soomaaliya hagayay oo nidaamkeedii iyo nabadgelyadii la doonayay inay sharciyo u dejiyaan markii dagaalkan uu dhacay waad kulanteen xildhibaano baarlamaanka ka tirsan ayaa kulmay sidaan maqlay oo doonayay inay arrintan xal u raadiyaan dadaalkaas xagguu ku dambeeyey waa masantahay waxa xildhibaanadii xalka raadinaya aniga saciidba kamid baan ahay intiina juugi badan baan gelinay maalinkii u dambeysay oo bishan sideedeedii ahayd waxaan isla qaadanay dhowr qodob oo go-aan aan go-aan ku gaarnay si aan arrintaas xalkeeda u raadino qodobadii aan ku gaarno waxaa kamid ahaa inaan bisha sagaalkeeda oo oo maalinkai aan shirayno berri oo kale ahayd inaan qabano shir aan iskugu keenayno odayaasha labada dhinac kabacdina aan anaka degaankiis tagno xalkana aan gobol intaabal raadino boogta meesha hadda soo noqnoqonaysa oo daawadeeda inaan raadino aan isku dayno waxaa baadiyey maalinkii dambe markii marka ay galeen ciidamadan qalyaanka ayay arrintaasi burburtay siciid iyo guruubadii kale in ka burburto ilaa hadda ana rashiga noo taalla diyaar baan unahay inaan arrintaas xalkeeda raadino sida runtiina aboowahay hadda wuxuu dhahayay xildhibaan siciid xaqiiba xaqiibaa maaragtay la diidsinaya runtii waxaa fiican xaqa dadka degaanka degan oo ehelka ah daris weeye xaq way isku leeyihin annagana hadda mas-uuliyadeedii annaka weeye muddadan ilaahayna waa nagula xisaabtamaya intaas aan xilka hayno dadkuna waa nagula xisaabtami doonaan waxaan dhihi lahaa walaalkii siciid iyo walaalaha kaleba xalka dadkaas ayakaa laga gaari karaa xaqa midkii ku joogana waa la arki karaa xaqdarada kuu wadana waa la arki karaa aan isku soo celino gabashii aan ku soo celino jidkeedii aan wada hadalno aan odayaasha isku keenno annagu aan muxuu ahaa u istaagno inaan meeshaas xal ka gaarno qoladii xaqdarra a haysatana xaqa aaniraana ka bax xaqdaraa ku jirtahay qoladii xaq ku joogtana aan ku garab siino anigu saasaan dhihi lahaa laakiin haddii muxuu ahaa an mar walba nidhaahno xaqi waa lagu siifiye dad baa soo duuniya dad baa deegaanka yihiin taasi xal ma noqonaysaan in lahaa marka wa- waad mahadsantihiin waa idinku soo noqonayaa mar kale nuur kaafi baan siinaya nuur kaafi dalka nigeria oo kale waad arkaysaa dagaalo la mida dagaalada argagixisada ee soomaaliya ka dhacaya mararka qaar ayaa si xawliya uga socda waxaa kaloo jira dhinaca kale dagaalo aan argagixisada ku lug lahayn oo eh, gobolka niger delta oo kale khayraadka ku lugta leh oo eh, iyadana qabaa'ilo meeshaa dega ay aaminsan yihiin in dhulkoodii khayraadkii kasoo baxay ay ka qatan yihiin marka ma moodaa hadda soomaaliya waxaa ka bilowday dhoofinta mooska ayaa ka bilowday khudaar fara badan baa kasoo go'da gobolka shabeellaha hoose markaad fiiriso arrimaha oo dhan ee afrika waxaa ka dhacaya meelaha ka mid a sida nigerian tusaale soo qaadana oo kale iyo kheyraadkan laysku haysto iyo shidaalkii aad ka hadlaysay waxyaabaha oo dhan ma keenaan colaadaha noocana ee marka dambe qabiilka u xubsiibta ee ee xalintooda ay adkaato coladow sidaad sheegtay qaaradda afrika waxaad moodaa weliba dalalkan saaxilka la yidhaahdo tobankii sano imka ugu dambeeyey waxaad moodaa dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqyo ee ku salaysan xagga resourceka ama ama waxa waxaa lagu magacaabo wuxuu- muxuu ahay strategic mining inay xoog uga socdaan masalan haddaad aan usoo qaadano central africa oo kale eh, oo ahaa dal deganaa oo ninkii caanka loola jira boqor bakaso uu xukumi jiray Eh, waa dalalka imika lagu lagu tilmaamo eh, eh, xagga dahabka dahabkuna waad ogtahay maanta sixirkiisu halkuu marayo Eh, chad iyo iyo cameroon iyo iyo niger intuba silsilad xagga muxuu ahaye oilka iyo waxaas ayaa ka dhexeeya dalkii loola jira libya eh, maanta mushkilada haysataa sababta sa- eh, saldhig ay ku haysaa ee dhammaan markii eh, ninkii qadaad uu ka baxay meesha loogu heshiilaayo waxa weeyaan een, waxa weeyaan waxa weeyaan waa gobolana waxay leeyihiin resources gobolana ma leh marka haddaan taa aan markaa ka imaado oo aanu imaado xataa imika shalay ilaa iyo daraadu waxaad og tahay inay ka socdaan dagaalo rwanda iyo congo taasina waxaa saldhig u ah muxuu ahay resourceka xagga mininka ee ee dalka rwanda uu interestka uu kuleeyahay muxuu ahaye gobolada xadka la leh congo intaasoo dhaniba waxay saameyn ku leedahay mataqaana maanta ee dalalka e u da iyo nato iyo istaraatijiyadda cusub ee lagu magacaabo imika e u external actions oo saldhigeedu yahay sidii muxuu ahaye ay ee, reer yurub ay qaaradda africa ay run ahaantii yani dib ay ugu soo noqon lahaayeen oo ay qayb uga qaadan lahaayeen yani muxuu ahay wax soo saarka resourceskaasi haddaba intaasoo dhan haddaan soo koobno soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka isha weyn maanta lagu hayo taasoo saldhig u ah istaraatijiyadda cusub ee soo socota oo ku muu oo lagu muujiyey ee dood cilmiyeedkii dhowaan e u iyo north america ay ka sameeyeen ee brussels iyo iyo iyo canada oo saldhigeedu ahaa si loo xoogeeyo ee muxuu ahaye ee, ee, xoogaga gobolka oo hadda maanta ogtahay muxuu ahaye africa kam saldhigeeda ugu weyn mataqana maanta djibuuti buu ku yaalaa waxaasoo dhan saldhigeedu waxay ka mid tahay dadka soomaaliyeed maanta jooga gobolka inay fahmaan siyaasiyiintooda iyo xildhibaanadii walba inay fahmaan waxa soo socda oo ay shacbigooda masaakiinta rafaadsan ee maanta labaatan sano ilaa soddon sano ku- dhibaatada inay ka saaraan oo ay u sameeyaan iskaashi dhab ah run ahaantii oo oo oo mataqaanaa dadka loo wacyigelin lahaa waxa laga doonayo iyo shacbigooda wax ay rabaan inay u- inay u horseedaan taasi waxay dabadna keeni lahayd runtii waxyaabahan mataqaanaa yani koob kooban aynu ka hadlana mataqaana ee ah mataqaana wa- ee- ee, yani dad baa dad is- yani iyo- iyo- iyo la isxamanayo in laga bixi doono maanta soomaalidu waxay tagtay australia waxay tagtay north america waxay tagtay muxuu ahay new zealand finland meel walba ay tagtay meel walba oo ay degan yihiin nina ma yidhahdo mataqaana muxuu ahay maxaad soo degtay halkan yani marka waa horta waa in ay caqligeena iyo garaadkeena siyaasadeed u filaadaa marxaladan cusub ee maanta aynu ku jirno Een, aad baad umahadsantaha wuxuu kusoo noqon doonaa xildhibaan saciid maxamed cali baan siinayaa soomaaliya waxaa jira in dowladda soomaaliya ay hardan ugu jirto sidii ay u hirgelin lahayd nidaamka federaaliga ee gobolada soomaaliya ay iskooda isu maamulayaan oo gobolada qaarna ay sii bilaabeen Ee, waxaa kaloo ee, rajadu ay tahay in la higsado ee, labada kun lix iyo tobanka een, ee, doorasho ka dhacda xora soomaaliya oo gobolada oo dhan oo nabada ka qabsoonta Een, marka nidaamka federaalismka Een, ma laga yaabaa inuu lug ku leeyahay een, arrintan dagaalada gobolka shabeellaha hoose s- ee soo cusboonaaday runtii horta waxyar gadaal aan ugu noqdo jawaahir cilmi walaashay waxaan islenahay kolleeg oo isla fadhiya maxaan kurahay baarlamaanka waa run aniga iyo ayada ayaa bilaabnay in aan maxaan kurahday xawaar aan samayno aan wada hadalno aan isu keenno xildhibaanada dhowr jeer ayaan wada fariisanay ayagana gaaray u fariisteen anagana gaar aan u fariisanay haddana waan isku fariisanay waxaan ku ballansaneen in aan maxaan ku rahdaa xasaaradan iyo dhibaatooyinkan aan dejino dadkana aan isku keeno oday dhaqameedyadeenii gobolka shabeellaha hoose si degan oo miiran waxaa markaa annaga hoosha inoo socota annaga xildhibaana nahay siyaasadii iyo nidaamkii shacbiga aan maselaynay ee mar kastaba aan hor soconaa markii anagoo ballarsan oo hoosha noo socoto ayaa ciidamada marka galeen marka qabsadeen sidaas darteed anagu waxaan u direynay amaka xukuumad ahaan oo hoosha waday wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaamida loo xilsaaray iyo prime ministerka iyo ayaga xildhibaano ahba annaga waxaa niray ma lagu sheekaysan karo ama ma lagu hadli karo go-aan iyo nidaam ma la bilaabi karo shacbi barakacay oo ilmihiisa haweenkiisa waayeelkiisa ay dibadaha ku jiraan guryahoodii inaan maxaan tirahay hadda annagu xiwaar iyo wadahadal aan bilowno waxay noo noqonaysaa wax idinkana aad qaadan karin ana aan qaadan karin marka hore waxaan dhahnay aan ku sheegnay soo jeedinay ciidamada marka galay nooc kastaba ha noqdaan hadday yihiin ciidamada xukuumadda qaar ka tirsan iyo hadday yihiin ciidamada beelayda waa in laga soo bixiyaa banaanka la keenaa meel nabadeed aan ka abuurnaa marka kadibna annagana dagaalada iyo waxa meesha jira si aan u wadaji aan u wada joojino shacbigii barakacay weligooda deegaankooda aana ka bixin guryahooda aan kusoo celino labada dhinacba shacbiyada meesha degaamaha degan ee ka barakacay ha lagu soo celiyo jawi degan aanu raacino kabacdina aan maxaan ku rahday la kaajano xukuumadda kabacdina aan ka shaqeyno sida nabad u keeni lahayn odayaasha aan iskugu keeni lahayno deganaan aan meesha aan kaga heli lahayno oo ummadda aan isku soo celin lahayno taasi ayaa annaga usoo jeedinay ilaa iyo haddana xukuumadda maanta markay shirkeedii iyo go-aankeedii kasoo baxeen in ciidanka meesha ku jiro laga soo bixiyo jawi jawi oo deganaan ah oo nabadeed la abuuro an waxaan waxaan jeclaan lahaa xildhibaanada dhigeena ah ee dadkeeda meesha soo galeen ayagana inay u istaagaan si arrintaas u sameeyaan kadibna aan maxaan tirahay wadahadalkii iyo maxaan tirahay wada shaqeyn iyo aan weliga nagawada dhexin jirta aan soo annaga wax naga halaabsan malala hal gol aan ku wada jirnaa hal siyaasaan wada dejinaa hal cod nin walba codkiisa meeshuu ku leeyahay marka shacbiga inaan u miirino oo aan ka shaqeyno nabadgelyada iyo wanaagga taasina waxay ku imaan kartaa wadahadalka in ciidamada iyo maxaan ku rahday wax allaala wixii jirada wato dagaalka labada dhinaca iska banaanka aan ka dhigno c i a disa ahayd federalismka maxaan ku rahday baarlamaanka ka gaadiyey ee wacyiga soomaaliyeedna ma la siinin oo wacyigelin fiican lama siinin oo lama barin dhibaatada ka taagan federalismka meel kastaba waa aragtaan hadda gobolka shabeellaha hoose waagii hore ee dowladda kumeel gaarka ilaa iyo hadda maamulkiisa maamul jiro oo samaysan ama ama maamul isku raacsan ma aha haddeertana lagama hadli karo oo sababtoo ah waxaa weeye qaskan iyo dhibaatada ayuu ku dhex jiraa marka horena gacanta wuxuu ku jiray dhalinyarada haddana shabaabkii haddii laga bixiyey iyo dadkii deganaa oo markii la xoreeyey ninkii haystay iyo dadkii haystay iyo joogaan laakiin weli sufficient ma aha mana shaqeeyaan sidii maxaan ku rahday oo xoogi adkaay ma shaqeeyaan waan dareenayaa waan sugayaa waan rajaynayaa in two alif sixteen wood lagu kala baxo nin walbaba codkiisa nin walbaba tiradiisa one man one vote markii la gaaro dadkaani waa yaraanaya waa gartay waa mahadsan tahay dhegaystayaal intiinii dhegaysiga idaacaddeenna dib uga soo biirtay halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka ka qaybgalaya xildhibaan saciid maxamed cali iyo xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgalaya nuur kaafi oo ka tirsan macadka daraasaadka difaaca iyo amniga ee jaamacadda carliton ee dalka canada kana faallooda arrimaha gobolka geeska afrika qadka taleefonka ee magaalada ottawa ee canada ayuu ku jiraa aan dib ugu noqonno markana doodeenna xildhibaan jawaahir baan siinayaa xildhibaane adigu ma kula tahay in nidaamkii federaaliga ahaa iyo dhulka lalboobkii ka bilowday soomaaliya ee nidaamka ka dhashay meelaha qaar ee gobolada qaar lagu diriray in uu arrintan salka ku hayo marka hore waxaan rabaa adigoo mahadsan inaan walaalkay siciid aan hal mid yar aan yiraahdo horta maanta hadday ciidamadan joogaan shalay waxaa jooga ciidamada kaleeto iyagoo ciidamada kale joogaan oo habeen iyo subax iyo galab uu dhiigi socdo oo maaluhun aan qof lagu dilan a jirin ayaan anagu raacinaynay nabadda gobolkaas haddii hadda maxay ahayd oo lagu xiro layiraa ciidamada ha ka baxeenna wax waxaan xal oo gooniya hadda keenaysa lama arko xalku wuxuu ku jiraa in horta inta layshor fariisto la gaaro xal oo la yihahdo bal layska war meesha dhibku ka jira waa xag markii dhibki la ogaado in la si in lagu daaweyna hala gaaro laakiin ma noqon in la yihahdo ciidanka ku jira halaga bixiyo kaasa la bixiyo dawladda hadday ciidamo muxuu ahaa meesha geynayso ay leedahay kuwan qabiila ku jiraan ka bixinaynaa waa waxa dawladda anagu kamid baan nahay mana diidayno maxaayeele go-aankeeda ayadaa iskale hase yeeshee ijo inaanaan ka dhigin baa fiican dadku banaanka waa wada jeedeen horay haddaan kuwaan shala qaxay inteed baa kuwa kala qaxeen marka in ayagina la soo celiyo kuwa hore uqaxay la soo celiyo meesha wixii ay ka qurusan tahayna la raadiyo taasaa xal ku imaan kara tan federalismka waa sida uu siciid u sheegay weli maxay aheede nidaamkaas midka uu noqon doono inaan nidaamka aan qaadan doono federalismka weli go-aan lagama gaarin wayna socotaa hawshiisa hadda gudgudii gudiidaha iyo federaalka la sameeyey dhawaanna mindhaaway waa kasoo bixi doonaan hase yeeshee barnaamijka dagaaladan soo noqnoqday ee gobolka shabeellada hoose waxa ugu daran oo lafta ku hayaa waa federaalism oo si qaldan loo fahmay federaalismka waxaa loo fahmay in qabiil isa qodayn bixiyo oo asiga degaanka waaro yidhahda anaa iskale mana ahana federaalismka dadka isla degan gobolka oo qabiil walba leh inay ku wada noolaadaan laakiin marka hore lagu heshiiyo waxaa la wada dhisanayo nidaamka la wada dhisanayo in laysku wada raacaa horta ay ku fiican tahay barnaamijkaas dagaalada soo noqnoqonayo midtabkaan federalismka midka koriyaaniga waa gar waa gartay aad badan maasan tahay nuur kaafi baan siinaya nuur kaafi soomaaliya waxaa jooga ciidamo shisheeye oo nabad ilaalina oo magaca midooda afrika ku howlgala oo meelo kala duwan oo soomaaliya jooga oo dagaal al-shabaab kula jira ciidamadaas dhinaca kale waxay kaalin ka qaataan tababaridda ciidamada dowladda soomaaliya la doonaya in mustaqbalka ay noqdaan ciidamadii qaranka soomaaliya ciidamada marka ay dalka ka tagaan badili lahaa meelaha qaarkoodna waxaa soo baxaya in ciidamada tababarada la siinaya qaar ka mid a ay durbadiiba u xoobsiibtaan qabiil oo dagaalada qabiilka ay ku lug yeeshaan iyagoo dareyskii ciidamada dowladda soomaaliya labisan tababarada la bixinayo door intee laeg ayay ku leeyihiin colaaduhu ay sii huraan oo ciidamo qaran loo tababarayo marka dambe ay qabiil u xubsiibtaan istaraatiiyadan cusub ee ku salaysan sidii nabad looga loogu samayn lahaa dhammaan soomaaliya sidii loo sidii loo heli lahaa khayraadka ceegaaga deegaanka soomaalida waxaa muxuu ahay istaraatiiyad cusub oo ah muxuu ahay african unionka iyo iyo dalal kale kule muxuu ahay dalalka africa in in loo helo muxuu ahay ciidamo suga nabadeynta waxaana dhawaan maalmaha imika ugu dambeysa oo dhan laisku raacsan yahay kadib dagaaladan la sheegaya shabeelle ka dhacay iyo iyo socod la-aanta amisom iyo iyo koonfurta soomaaliyaba inay saldhig u tahay haddii aan la helin ciidamo soomaaliyeed oo u carbisan dhaqanka iyo nidaamka soomaalida inaan la heli doonin nabadeyn ka dhacda soomaaliya islamarkaana aan laga guulaysan karaynin beela nabadiidka iyadoo laga soo qaadanayo ti aanu kasoo qaadanay mxua lebnaan iyo muxuu ahay iyo afghanistanba waxaa waxaa la ogyahay amisom waktigan xaadirka inay inay inay runtii ay ay ka hawlgabtay muxuu ahay arrimaha ka dhacaya dagaalada meelaha ka socda oo ahayd yani inay isdhex istaagto laakiin iyagu waxay keeneen justification ah inaynay kala garanaynin dadka taasi markaa waxay muujinaysaa dadkii kala garan lahaa in la tababaro oo la helo ciidan dhowr waji leh ciidan booliis oo tababaran iyo ciidan qaran oo tababaran iyo ciidan la yidhaahdo intelligence oo ah iyagu sheega ka nabadiidka iyo ka nabadiidka aan ahayn haddaba taasi waxay markaa ay keentay dalalka mataqaana imika yani bixiya resourceka ama ama fandiga bixiya ee ay ee doonaya inay keenaan nabadeyntii soomaaliya ka dambeeya amisom not only somalia kelita maahayo dalalka central africa iyo iyo waqooyiga africa intaba in la helo ciidamo u carbisan dhaqanka iyo degaanka waxaana taa tusaale noogu noqonaya muxuu ahay imika shananka cusub libiga ah ee imika aad og tihiin operationska uu ka wado dalka libia oo lagu qancay inuu isagu yahay ninka keliyata ee keeni kara midaynta dhammaan xoogaga hubka sita dalka libia taa sidaasi leegna haddii aan la keenin markaa ciidamo soomaaliyeed oo dhaqan soomaaliyeed ku tababaran oo imika already waaba la sameeyey xeryo ku salaysan in lagu tababaro gudaha soomaaliya aan la wacyigelinin wadanimadooda wadan jacaylkooda iyo shaksiyadooda intaba haddii aan la keenin oon laga saarin waxyaaban imika la sheegayo oo ah mataqaana imika tababarayaasha ka socda dalka dalka muxuu ahay spain waxay sheegeen oo ay muujiyeen dhammaan raggii ay tababareen qaarkood marka dagaalada ay galaan iyagoo amisom la socda in marka dagaalku dhamaado kadib inay ku dhex milmaan qabailkooda taasina waxa waxay waxaan dib ugu noqonaynaa marka meeshii lagu tababarayay iyo wacyigelinta la siinayay inay wax ka qaldanaayeen marka waa inay timaado tababar dhab ah oo saddex waji leh tobabar ciidan iyo tobabar nabad sugineed iyo tobabar wacigelineed oo wadaninimo intaasi haddaan la helin way adag tahay in la helo ciidan suga na- eh, eh, muxuaha eh, nabadda la sugayo saciid maxamed cali baan siinayaa xildhibaane een, magaalada marka iyo gobolka shabeellaha hoose eh, waxaa beri gacanta ku hayay kooxda al-shabaab oo laga saaray Een, intii ay shabaab gacanta ku hayeen magaala een, gobolka nabadgelya ka jirtay oo beelaha soomaaliyeed degana way wada deganaayeen marka nabadgelyada maxaa ugu wacnaa bay kula tahay ma shabaabkaa gacan bira ku hayay oo dadkaa kala hayay eh, iyagoo wax kala tabanaya mise een, kala tabashadoodii iyo dhibaatadii ay een, kala tabanayeen ba bay shabaabku u- u xaqsooreen oo ay ku kala saareen runtii waxaa waaye maxaan tirahdaa waa run oo markii system meel uu joogo system hal system hal nidaam markii meel joogo wixii hal meel ay ma- wada marayaan oo waxay helayaan maxaan ku rahday kala celintii waxay heshiintii nin walbaba wadadiisu maraa qof kastana xaqiisii ayuu helayaa systemaana wax lagu kala qaadi karaa systemaana wax hagi karo marka eh, markaan hadeertaan systemkii anagu dawladeena oo anaga aan ka mid nahay hadda waxaan ku jirnaa ismagal inaan ka bixino qoladii maxaan ku rahday meesha haysatay ee aan ayagana maxaan ku raha u arkayna xataa systemkooda ayaga say u dhaqmaan ha u dhaqmaan laakiin anaga aan u aragno inay maxaan ku rahday mid system ayaga u gaar ah oo anagana aan ogoleen oo nidaamkooda nooc kale u yahay marka eh, markaasi systemkaasaa jiray hadeertaan anagu systemkeena sida runta ah weliba mau gaarin meeshu waxay noqotay meel ciidan ah oo ciidan military ah ay ku daaqaan meel maleeshiyaan ay ku daaqaan militariga waxay leeyihiin frontline-ka waxaa meesha looga baahan yahay bolisiya waxaa looga baahan yahay nabadsugid waxaa looga baahan yahay ciidanka asluubta waxaa looga baahan yahay maxkamadii markii intaa hore meesha ay tagaan hagga ama jihaynta markasta waa la helayaa gobolka shabeellaha hoose ee nidaamkiisa iyo sifeyntiisa iyo deganaashihiisa anigu waxaan qabaa marka koowaad waxaa ka gaarsay dawladeena iyo xukuumadeeni inta aan maxaan ku dhahday lagu diro xureenta dhibkaani way soconaysaa ilaa maa laga helo maxaan ku dhaha stabilityga ee loo lagu sameyn lahay ama lagu saleyn lahaa ciidan rigli ah ee gobolka ee ka wada tirsan ee meesha jooga xildhibaan jawaahir baan siinayaa xildhibaan jawaahir adigu maxay kula muuqataa aniga waxaan isdhihi lahaa maxay aheeday waanka dawladda maamulkii ay u madax awodaan maamul aada u qaab daran ahaa oo aan nidaamka dowladnimo iyo dadka inuu usuubkooda yahay aan u mal- aan- aan u aqoonin shabaab markii joogayna maxay aheeday dadku hadda sidii xorriyadda u- xorriyadda u wada haystee nabadda ugu joogo oo ee, maxay aheeday u wada xisaabtamayo u wada hadlayo uma wada hadli karina waa la ogyahay waa waa gartay een, gabagabadii baan maraynaa een, min hal daqiiqaan idin siinayaa waxaan ku hormarayaa nuur kaafi nuur arrintan een, gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya ka taagan ee, markaad barbar dhigto arrimaha kale ee afrika ka dhacayay oo la midka ah oo kheyraadka la isku haystay een, xalkeeda muxuu yahay bay kula tahay maxaa xal looga gaari karaa xalkeeda waxa weeyaan eh, in la helo kow iskaashi dhaba sida looga loogu sameeyey muxuu ahaye darfuur iyo koonfurta suudan iyo bartamaha i- iyo muxuu iyo ruwandada Eh, oo ah in la keeno dadka xildhibaanada eh, sharci dejinta ah odayaasha aqoon-yahanada iyo dhalinyarada iyo haweenka deegaanada in si dhab ah la isugu keeno oo ay go-aan u gaaraan go-aankaas siyaasigana la helo xuduud military iyo nabad sugid oo hirka la saarinta iyada ah loona helo deegaanada iyada ah eh, in la sa- in la supply gareeyo ah, eh, arrimihii asaasiga ahaa nabadgelyada la laabkeedo maamul dhab ah oo dadka ka turjumana loo sameeyo aad baad umahadsan tahay ee, xildhibaan saciid maxamed cali baan siinayaa xalka halka runtii waxa weeye aniga waxaan u arkaa ciidamada maxaan ku raha militariga waxay leeyihiin maxaan ku rahda inay wadan furayaan gobolkaasi in loo sameeyo boliis adag ee dadka deegaanka degan laga soo xulayo loona xulayo boliiska shaqadiisa ma qaban karaa muku doon yahay intaasi in loo furo oo tababarkoodna la siiyo ee gobolkana si fiican ayaga gacantooda lagu celiyo maamulkana maamulka inta kumeel gaar ayuu soo ahaa maamulada goboladoo dhan maamulka in la sameynaya ka tirsan xayidiisa dadka deegaanka degan ee sidaa hadda u sheegay mid saaxiibkayga ah oo hadlayay in dadka deegaanka la dhex dhigo dalka deegaanka ay kasoo dhexbaxaan ayagana ay maxaan ku rahday maamulkooda samaystaan dawladana ay u sahasho qof ku haboon oo la jaan qaadi karo maxaanku idhahdaye dhibadka markaasi meesha ka jira xildhibaan jawaahir baan siinayaa aad baad umahadsantahay xildhibaan saciid Eh, jawaahir waxaan aniga qabaa maxay ahaye dadka degaanka inay usoo dhexbaxaan dadka maamulka u qabanaya waa muhiim laakiin dad adag oo mas-uuliyadda qaadi kara aqoonteeda leh xilkas ah dadka isku wadi kara inay kasoo baxaan degaanka muhiim ah waxaan kaloo aan rabaa inaan u sheego walaalkii saciid milatarigu waa milatarigii xoreeyey gobolka shabeellada hoose haddana usii socda inay degaankoodan dhamaystiraan oy xoreeyaan in la dhibsado ma ahan haddaan aniga milatariga dhibsado anigu maxaan ah ciidanka dawladda oo aniga matalaya haddaan dhibsado maxaan ah maxaan rabaa yaan rabaa waxaan rabaa ciidanka milatariga oo la dhibso ay faraha in laga qaado in maxay ahayd loo arka ciidanka dawladda inuu yahay laakiin gobolka shabeellada hoose maamul loo dhanyahay oo degaanka kasoo dhexbaxa aqoonteeda leh kartideeda leh mas-uuliyadooda leh in loo magacaabo loona dhiso dawladuna ay ku ku ilaalisay taas waa diyaaran waana waa baaliankan waa waa gartay aad baad umahadsantihiin dhammaantiin eh, xildhibaan saciid maxamed cali oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ku jiray eh, xildhibaan jawaahir maxa- axmed cilmi oo iyana muqdisho ku jirtay iyo nuur kaafi oo isna ku jiray dalka canada magaalada ottawa Eh, aad baad umahadsantihiin dhammaantiin aada waa mahadsantaa adigan aad intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galeen xildhibaan saciid maxamed cali iyo xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kuna sugnaa magaalada muqdisho waxaa kaloo barnaamijka ka qayb galayay nuur kaafi oo ka tirsan macadka daraasaadka difaaca iyo amniga ee jaamacadda carliton ee dalka kanada kana faallooda arrimaha gobolka geeska afrika qadka taleefanka ee magaalada ottawa ee kanada ayuu ku jiray intaan barnaamij mid ka la mid ah dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa soo jeedinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka oo goor dhawaad dhegaysanayseen Come on now, hey, hey, hey. Come on now, hey, hey, hey, hey, hey. Put your hands up in the air.
markana waa ciyaarihii adduunka iyo maxamuud mascade